أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati الnisaa casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda shan iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalaa alla waxa uu yidhi wallaatii kuwii haweenkii ya'tiina la imaanayeen alfaaxishata foolxumada zinada kuwa la imaanayo min nisaa'ikum haweenkiina xaal ay ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhinna calaa ityaanihinna la imaatinkooda alfaaxishata ay la imaanayaan arbacatan afar markhaati geliya ku markhaati geliya afar afarta oo minkum idinka mu'miniinta idinka mid ah fa in shahiduu haddii ay markhaati furaan afartaas fa amsikuuhunna haaya oo xabisa fil buyuuti guryaha dhexdooda ku xabisa oo ku celiya xataa intii yatawafaahunna ou ka qabanayo almowtu geerida ay ka qabanayso ow amase yajcal allaahu alla uu yeelaayo lahunna iyaga uu u yeelayo sabiilan jid markii laga soo hadlay dhaxalka iyo haweenka in la ilaaliyo dhaxalkooda oo dulmiga iyo lagu hay jiray oo maalkooda iyo xaggiisa looga hayn jiray markii la zuuliyey oo dhinacaas yacnii looga ixsaan sameeyey cadaaladdiina markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu uga warramay midka dhintay maalkiisa dadka uu ka tegay siday u dhaxli lahaayeen ayaa halkan aayaddan iyo midda dambe iyo waxaa looga waramayaa iyagana inaynan ku kicin xadgudub iyagana inaan lagu xadgudbin iyagana inaynan mujtamaca dhexdiisa fuxshi iyo dhibaato iyo fawaaxish inaynan kula imaanin iyaga iyo ragga sidaas oo kale labadaba haweenkaa lagu bilaabay raggiina aayadda dambea ka warrami doonto marka labada aay aayadihii hore iyo aayaddan isku xirkoodu wuxuu noqonayaa meeshaas marka dulmigu dulmigii lagu haayey maadaama ilaahay subxaanahu watacaala uu ka celiyey uu ka hadlay ayaa halkan iyaga inaynan dulmi la imaanin oo inaan mujtamaca dhexdiisa xumaan aynan ula imaanin waayo haweenta faaxishada ay lati la timaado waxay saameyn kartaa marka ummado kale oo xaggii nasabka iyo waxyaabo badan baa iyaga iyada faaxishadeedu ay saameyn kartaa marka alla wuxuu leeyahay wallaatii kuwii alla allaatii waa jamcu latii allatii jamceedii marka icraab ahaan waxaa ku bannaan wallaatii in mubtado laga dhigo fastashhiduuna khabar laga dhigo in badan waa banaynayaan arrintaas waxay leeyihiin maadaama mubtadihii ou noqdo ismi mawsuul ismiga mawsuulna ou shardiga iska shabaho in markaa fa la geliyo jumla dalabiyana ay iska noq ou noqdo markaas yacnii khabar ou kaga noqdo ama jawaab sida ou shardigaba ou ugu noqon karo ayaa tanna marka ay sidaasoo kale u tahay eesiiba weyhi isaga wuxuu leeyahay walaatii waa mubtado waaye laakiin khabar ayaa loo soo qadaraa oo waxaa la leeyahay wa fii maa yutlaa calaykum waxaa idinka korkiina lagu akrinaayo xukmu laatii kuwii xukunkooda ayaa ah yani waxaa la idinku akrinayo xukmu laatii waaye nacam sidaana marka waa si fiican iyada nacam wallaatii wa fii maa yutlaa waxaa la akrinaayo calaykum idinka korkiina lagu akrinayo dhexdiisa waxaa ah allaatii xukmulaatii kuwii xukunkooda ya-tiina la imaanayeen alfaaxishata faaxishada kuwa la imaanayey kuwa faaxishada la imaanayo min nisaa'ikum haweenkiina xaal ay ka mid yihiin fastashhiduu haddaba markhaati geliya calayhina calaa ityaanihina alfaaxishata la imaatinkooda ay faaxishada la imaanayaan arbacatan afar markhaati geliya afartoo minkum idinka idinka mid a awalan aayaddan buxuudta ku jirto baxhiga koowaad aayaddan iyo aayadda dambe muxkamo miya mase aayadda waa mansuuqo waa la nasakhay ibnu naxaas abu jacfar ibnu naxaas saddex qowl ayuu sheegay aayaddan muxkamnimadeeda iyo mansuukhnimadeeda qowlka koowaad waxa uu yahay zaaniga iyo zaaniyadda xukunkooda wuxuu ahaan jiray hadday zinaystaan oo ay markaa ama garoob yihiin ama ay yihiin bikri ay yihiin oo yna nikaax soo marinoo doob ay yihiin xukunkooda wuxuu ahaa in la xabiso oo la xiro mid kasta oo iyaga ah ilaa ay ka dhintaan marka sidaa un xabsi inay ugu jiraan ama ilaahay uu faraj kale uga keeno dabadeed waa la nasakhay ayuu qowlkaanu leeyahay aayaddan waxaa lagu nasakhay aayadda ka dambayso waladaani ya'tiyaaniha awal hala xabiso ayay ahayd aayadda dambe xabsigii ayay nasakhaysaa waxaana laga dhigay shanigooda oo keliya in la ceebeeyo oo hadalka lagu adkeeyo oo sidaa marka carabka in laga dhibo taana waa la nasakhay haddana mar labaad waxaa lagu nasakhay aayaadka suuratu nuur oo azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda qowlkaa marka wuxuu leeyahay aayaddan waa mansuuqa yaa nasakhay midda ka dambeyso tii naasikhada ahaydna waa la nasakhay aayaatu nuura ayaa nasakhayn qowlkan marka isagu sidaasuu leeyahay saana uma xoog badna qowlkaas marka xasanulbasri iyo ayaa ku tegay waxaana laga wariyey wuxuu ka wariyey xitaan ibni cabdillaahi araqaashay can cubaadata bni saamit oo cubaadaa sidaas laga sheegay qowlka labaad waxa uu yahay zaaniga aayaddan marka yacnii kaana xukmu zaani thayibayni labada zaani ee iyagu nikaaxa soo maray xukunkoodu wuxuu ahaan jiray an yuxbasaa in la xabiso xataa yamuutaa ilaa ay ka dhintaan wa xukmu lbikrayni labada doobka ahna an yu-dayaa in la dhibo saasa xukunka uu ahaa marka waa la nasakhay labada aayadoodba suuratu nuura lagu nasakhay marka midaanna waxay leeyihiin waay waa waxay tahay qolooyinka marka ayagu nikaax soo maray aayadda dambe waladaani ya'tiyaanihaa minkum fa-aaduuhumaana waa kuwa bikriga ah labada an labada doobabka ah ayaga waa la dhibaa bis afkaa laga ceebeyna labadayna waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay aayaatu suurati nuur qataada ayaa sidaas wato iyadana nacam ibnu jariirna sidaasuu u iishay tan saddexaadna waxa uu yahay aayadda wallaati waa caam qof kasta oo sinaysto hayib iyo bikri miday ahaataba naagta waladaani ya'tiyaani haana caam ayay waxay ku tahay likulli man zanaa min arijaal aayadda horena waa ciddii sinaysatoo naagaha ka mida ama nikaaxa soo marto ama yaynan soo marin waladaani ya'tiyaanihaana waa nimanka zinada ku dhaco ama ha soo maraan nikaax ama yaynan soo marin naagaha iyaga in la xabiso guriga la ysaga haayo nimankana in la ceebeeyo oo la tacniifiyo oo aad marka yacni hadal aad u kulul mar walba loo yiraahdo xukunku saasuu ahaan jiray labada xugunna waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay azaaniyatu wazaaniy iyo ayaa lagu nasakhay sidaas marka mujaahid ayaa qowlkiisu uu yahay ibnu cabaasna waa laga wariyey waana wahuwa asaxu laqwaal aqwaasha aayaddan ku jirta kana ugu saxiixnimo badan oo marka aayadda horena inay haweenka ku saabsan tahay midda dambena nimanka ay ku saabsan tahay marka wafii maa yutlaa calaykum waxaa korkiina lagu aqrinayo dhexdiisa waxaa ah xukmulaatii haweenkii xugunkooda kuwii xugunkooda ya-tiina alfaaxishata la imaanayay faaxishada min nisaa'ikum haweenkiina xaal ay ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhina la imaatinka ay la imaadeen faaxishada korkeeda arbacatan afar u markhaati geliya afarta oo minkum idinka idinka mida laba laba mas'aleba waa laga qaadanaa meeshaan oo midda koowaad waxay tahay inay zino gashay waa inay afar ka markhaati kacaan afartaas marka in loo baahan yahay iyada mansuuqa dhinacaas ma aha aayadda suuratu nuur waaladiina yarmuuna almuxsanaati huma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum hamaaniina jalda oo zinada waxaa ka markhaati kaco afar ayaa ka markhaati kacdo minkumna waxaa laga qaadanaa afarta ka markhaati kacayso niman inay yihiin oo naag inaynan madkhal ku lahayn meeshaan afar nin inay ka markhaati kacaan waxaa kaloo afarta nin laga rabaa inay cadaalad ku sifaysan yihiin waayo inta cadaalad laguma sheegin laakiin maalka markii aan kasoo hadlaynay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i baa meeshaas lagu yidhi yacnii markhaati aada markhaatideeda ka raalli noqonaysaan oo cadaalad ku sifaysan ayaa meeshaas maal markii uu ahaa lagu lagu qeyday oo shardi looga dhigay aayaddan marka itlaaqa ku jiro midaas muqayadkaa lagu xambaara xamlu lmutlaqi cala almuqayadi ayaa ku jira marka meeshaan ayb oo marka afartan waa inay noqdaan miman tardawna dadka marka lagu raalli noqonayo sababta marka afar loo gaarsiiyeyna xukunkan zinada inay afar ka markhaati furaan qur-aanka sidou ugu sugan yahay ayaa towreed iyo injiilna oo ugu sugnaay diimihii kale ee towreed iyo kutubtii hore towraad iyo injiilna afar baa ka mar ayaa mar ayaa ku sugnayd sidaana waxaa loo yeelay waxa ay tahay in qofka muddaciga ah taqliidan cala almuddaci in lagu adkeeyo qofka muddacigae wax sheeganayo haddii qof uu yidhaha hebel waa iga zinaystay aniga sida marka qofka muddaci ama hebel waa zinaystay qofka dhahayo in arrintaas lagu adkeeyo oo afar markhaati ah inuu la imaado si marka qof walbaa uunan qof kale ugu xadgudbin waayo hebel waxaasuu uu hebel ku sameeyey hebelna waa la ceebeeyey gabadhiina waawaa la ceebeyna maadaama arrin cirdi iyo meel halis a taabanaysa ay tahay dadku inay iska hubsadaan oo aan acraadda iyo cirdiga aan lagu aan la fududaysanin ayuu shaarica ugu talagalay taqliidan cala almuddaci wa satran cala alcibaad iyo addoommada in loo ceeb qariyo la asturo faaxishadan waxaa la diidaa bannaanka inay timaado heer marka ay afar qof fiiriso wixii gaaray marka mujtamacaaba lagu dhibaaba taas dadkii baaba xumaanta iyo zinada lagu baraa heerkaas marka in macaasida lagu dhiiradaa ka dhalanayso taasna marka yacni adoo dadkiina in loo ceeb asturo ummaddiina faaxisha aynan ku dhex faafin ayaa afar loo gaarsiiyey marka maadaama ay cuquubaad adagna ka dhalanayso markhaatiyaalka tiradoodana waa la badiyey waxaana waa laga dhigay cadaaladoodana marka waa la rabaa haddii ay saddex markhaati furto iyagaa xadulqadaf lagu dhufanaa ninka afaraada ilaa ka maqane marka hebel saas waaye iyo hebel waxaasaa lagu sameeyaa wax fudud ma aha sharcigu ma fududaynin ayb kuwan diinta ilaahay axkaamteeda duro ayaa iyaga waxay yidhaahdaan ma waxaad rabtaan wixii afar qof ha aragto labada yacni ninkan ninkan inuu ka naagtan inuu ka zinaysanayey aaladiisa dakarkiisa inay kudhex uu ku dhex jiray wixii noocaas ahaayoo bidaa-iga ahay oo laga soo tegay maa rabtaan in wax lagu sugo ayay leeyihiin waxaan leenahay idinka ma waxaad rabtaan ilmo yaryar inay markhaati furaan oo dad dhan xabsi shan iyo labaatan sano loogu xukumo war ilmood oo aan la qabo karin walidaalika qaanuunkan qawaaniintan marka jinsiga ee baas ee hadda lafteeda yacni sugaayo yacni ummaddan in lagu dhex ansixiyo la rabo waxaa ku taalo ilmo yaryar inay ka markhaati furi karaan faldembiyeedka jinsiga ilmo caruur yaryar hadduu markhaati yahay waa in la daryeelo caruurkaas la qariyo magaciisa yacni waxa uu yahay in la qariyo si gaara in loo wareysto ujeed kale ma laha cunugaas yarkaa hooyadiis iyo aabbihiis inuu isku dira le la rabaa qoyskiina meesha uu ku burburo waayo ilmo yaryar oo la leeyahay ma guurso kartid sababto oo guurku waa mas-uuliyad oo laakiin la leeyahay warkaaga dadaa lagu ciqaabaa in la yidhaahdo ninka shareecada u nisbeynaya tanaaqud oo aan isu jeedin bal ka warrama marka ayagii isuma jeedaan tanaaqudka intaas la eg ilmo yaryar hadday guursadaan mas-uuliyaddan kama bixi karaan maxkamad in la geeyo qof weyn aabbahood ama hooyadood inay yidhaahdaan waxaasay sameeyeen ee ha la xukumo oo ayaga warkooda lagu xukumo toban sano shan iyo toban xariga labaatan xarig ah yacni mas-uuliyadda markaana yaa siiyey markaana u diidaya wax kale ma ahan nikaaxa waxaa loo diidayo kelmadda ilaahay bisaa ku jirta kelmadda alla unbaa lanib la necab yahay waayo lama dhihin ilmuhu intaynan sideed iyo toban gaarin yacni fal jinsi ama samay karaan qaanuunkuma mamnuucayo ogow keliya waxuu mamnuucaa nikaax inay ku sameeyaan laakiin sidooda kale ma diidayaan baahidooda jinsiga inay hab aan nikaax ahayn waa loo ogolyahay oo aan qasab ahayn laakiin nikaaxi waa la diidaa farqiga waa maxay marka nikaaxu muxuu wataa istaxlaltum furuujahunna bikalimat illaah kelmadda ilaahay waayo waxa marka la diidan yahay ayb meeshaas marka markhaatiyaalkiina yani xukunkooda sidaas ayaa laga dhigay ayb minkum marka inay rag noqdaan ayaa loo daliishaday fain shahiduu hadday markhaati kacaan faamsikuuhunna faamsikuu haaya hunna haweenkaas fil buyuuti guryaha dhexdooda ku haaya guryaha lagu haynayaa waa guryahee waa xabsiyada maxkamaduhu ay leeyihiin ayaa lagu haynayaa xabsi baa lagu hayi jiray marka ama guryahooda in lagu celiyo oynan ka bixin yacni qofka in gurigaaga ma ka bixi kartid keliya un la yihaa wax hat hataa dantaada uma bixi kartid culays waay xabsi in la geliyo waa culays maca daalika marka sidaa maxaa culayskaa loogu sameyna ciqaab intan looga dhigo ayb fi lbuyuuti marka waa labadaas macnoba waa lagu macneeyey xukunkan marka faamsikuuhunna fi lbuyuuti xad miyaa asaga xad min xuduudillaahi miyuu ahaa oo la nasakhay mase waxaa weeyaan xadkii ayaa ayaa loogu goodinayaa waxbaa idiin imaan doono wa laba qowl baa ku jirta waa qowl dhahaya xad waaye iyo xad ma ahan qowl dhahaya oo yacni xadku waa soo socdaaye tani marka waa uun tawacud ayaa ku jira waayahay xataa intii yatawafaahunna ou ka qabto almowtu geerida intay ka qabato yatawafaahunna bimacnaa ya'kuduhunna almowtu waa geeri intay ka qabato geeri intay ka oofsato waa iyadu geeridu iyada waxma oof wax ma oofsatee axadkeedaa wax oofsado axadka markaa wax dilaayo qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum haddii marka yatawafaahuna la dhahayo waa in malakulmowti loo soo qadaro almowt mudaaf in meeshaa la qadaro ama yatawafaahuna bimacnaa ya'kuduhunna in la tadmiiniyo oo la yidhaaha intu uu ka qabto almowtu geerida ay ka qabato ow amase yajcal allaahu alla uu ka yeelayo lahunna iyaga sabiilan jid uu uga yeelayo waddadana markaa de xadiidkii cubaadat bnu saamit ayaa caddeeyeyoo nebigu wuxuu yidhi khuduu cannii khuduu cannii qad jacala allaahu lahunna sabiilan war iga qaata iga qaata ilaahay jid buu u yeelaya aayadda marka haayay ahayd xataadu waa haaye ilaa ilaa jid ilaahay uga yeelaya sidaas sii yeela jidkii waa yimid oo wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii khuduu cannii iga qaata iga qaata qad jacala allahu lahuna sabiilan ilaahay jid ayuu u yeelay albikru bilbikri jaldu mi'atin wa taqriibu caamin markuu doob doob uu ka sinaysto boqol karbaash waay iyo sanad oo la musaafuriyo wathayibu bithayibi jaldu mi'atin warajmu kuwa nikaax soo maray hadday sinaystaanna yacni boqol karbaash iyo in dhagax lagu dilo labada marka rajmiga xadiidkan cubaada wuxuu tilmaamayaa labadaba in laysku daro jeldi boqol ah iyo rajmi cali ayaana isku daray radia allahu canhu oo wuxuu yidhi intuu haweeney loo keenay oo muxsanad ahayd buu qamiis ayuu boqol karbaash ku dhuftay jimcihiina waa rajmiyey wuxuu yidhi jaladtuhaa bikitaabillaahi wa rajamtuhaa bisunnati rasuulillahi sal ll ly slam kitaabka allaan ku jaldiyey azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa mi-ata jalda warajamtuhaa bisunnati rasuulillahi sunnada nebiga muxsanka in la rajmiyo ayay ahayd sidaas uu yidhi marka ayb marka jidkiina waa kaas marka oo xataa ow yajcal allahu lahuna sabiilan tiina xadiidkaas ayaa tilmaamay ayb waladaani labadii ya'tiyaani la imaanayeen haa faaxishada waladaani labadii nin ya'tiyaani la imaanayeen haa faaxishadii la imaanayeen minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin faaaduuhumaa dhiba kuwaas qofka waxaan wata hadday soo dhacaan haddamiye muxuu u hay maanta dhan uu iskaga daynaana maskaxda maa ka maqan mase yacni kaflaa ku jirto mase meeshuu joogounan ogeyn waladaani labadii ya'tiyaani la imaanayeen haa faaxishadii la imaanayeen minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fa-aaduuhumaa dhiba kuwaasi carabka ka dhiba oo sidee carabka marka looga dhibayaa waxaa la leeyahay marka waa carabkaa laga ceebeynaa ama akhiftallaaha war maxaad ilaahay uga cabso weysay ama istaxyeyta min allaahi xaysu zanayta war miyaadan ilaahay ka xishoonaynin markaad sinaysanayso waxaan maxaad sidaan u yeelaysaa ayaa la dhahayaa ibnu cabaas wuxuu yidhi sabuuhumaa caaya washtumuuhumaa zinadaa lagu ceebeynaa marka qaala ibnu cabaas huwa billisaani walyadi carabka iyo gacanta dharbaaxa iyo ulyar iyo waxyaabahaas nacam sidaana waa lagu fasiray fa in taabaa marka waa la ceebeynaa maxaa sidaa loo ceebeynaa maadaama ay jariimo galeen dadkii baa la rabaa marka in la ogaado oo mujtamaca ay ka ceebeysnaadaan waayo hadday xumaanta iyo samaanta isku mid noqoto mujtamaca ku fasaadayo qur-aanku wuxuu ku dadaalaa dadka inuu kala saaro mar walba wakadalika nufasilu اlaayaati walitastabiina sabiilu اlmujrimiin fain taabaa hadday soo noqdaan oy alla usoo laabtaan wa aslaxaa ay hagaajiyaan xaalkooda fa acriduu ka jeesta canhumaa xaggooda ka jeesta in allaha alla kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid towbad aqbal badan raxiiman naxariis badan naagihii xukunkooda waa lasoo sheegay nimanka sinaystana in markaa la ceebeeyo oo markaa yacnii ceeb sidaas hadalladaa lagula hadlo wax lagu la garaaco wamaa ilaa dalika nacam ninka sababta aan loo xabisaynin maxay tahay oo haweenta loo xabisayo ee ninka isaga waxaa dhici karta xuquuq inay ku tacalluqdo oo nafaqa laga sugayo ilaa nimanka qoorta waxaa loo suray nafaqa iyo dad bay beelayaani nacam haddii guriga lagu xabiso lagu celiyo yaa u beelaayo dadaa ku dhibtoonayo aan dembi gelin naagihii ilmihii waalid oo waayeela oo iska culus hadduu jiro ayaa ku dhibtoonaya marka haddii laga xabiso marka iyaga marka lagama dhigin cuquubadooda xabsi laakiin in mujtamaca dhexdiisa laga ceebeeyaa laga laga dhigay ayb marka cuquubaadkuna inay isku mid noqdaan xikmaddu ma keenaysa nacam ayb labadan aayadood marka labaduba waa mansuuqa aayaatu suurati nuur ayaa lagu nasakhay alimaamu lbagawi marka meeshaan wuxuu keenay xadiid cumar radia allahu canhu oo bukhaari iyo muslimba ay warinayaan wuxuu leeyahay cumar radia allahu canhu in allaha tacaala bacata muxamada rasuula اllahi sal l slama bilxaqi ilaahay nebi moxamed xaq ayuu la soo diray waanzala calayhi lkitaaba kitaab ayuu kusoo dejiyey korkiisa fakana mima anzla allahu tacaala wuxuu alla kusoo dejiyey nebigiisa waxaa ka mid ahaa aayatu rajmi ayaa ka mid ahayd faqara'naaha waan akhrinay wacaqalnaaha waan garannay wa wacaynaaha waan xifdinnay rajama rasuulu llahi sal l slam nebiga rajmiyey wa rajamnaa bacdahu gadaashiisna waa rajminay fa akhshaa waxaan ka cabsanayaa in daala binnaasi zamaanun haddii dadku uu waqti ku dheeraado an yaquula qaa'ilun mid yidhaahdaa inuu yidhaahdo wallaahi maa najidu aayata rajmi fii kitaabi illaahi tacaala qur-aanka aayad rajmi sheegayso qur-aanka kuma hayno inuu dhahan ka baqayaa buu yidhi fayadiluu ay dhumaan markaas bitarki fariidatin fariido ka tegisteed inay ku dhumaan anzalaha allahu tacaala alla uu soo dejiyey anu waxaan ka baqaa buu yidhi dad in waqti intou la dheeraado ay rajmiga inkiraan sidii uu sheegayana waa soo baxdayba khawaarijtaaba bilowday oo rajmiga iyagu khawaarijtii hore rajmiga waa diidi jireen oo waxay dhihi jireen qur-aanka maadaama uunan ku sugnayn waa inkiri jireen kutubta maqaalaadka firaqa ka hadashana khawaarijtu sidaasay u nisbeeyaan waana sidaas ayaga madhabkooda dadyow badanna waa lagu arkay oo iyagu dhahayo cuquubada noocan oo kale cuquubo foolxun waaye inuu ilaahay ciqaabta noocan oo kale waajibiyo suuragalba maba ahan sidaas darteed maadaama qur-aankii aan laga helin sunnada nebiga danka ma lihin hadda kuwaas ogow sunno nebina ma rabaan qur-aanna ma rabaan ogaadaha waxaa ku tusaa inaynan qur-aan rabin xalay aayadihii dhaxalka markaan ka hadlaynay lidakari mithlu xadil unhayeyni maxaa u diiday qur-aankaa sheegay intaas waxay leeyihiin naagaha in nus laga dhigo xaqdarro waay ee haddaad adigu qur-aankiibayba ku jirtaaye maxaa u maxaa u diiday qur-aanka rajmiga marka laga hadlaayana waxay leeyihin maya qur-aankii kuma jira hadduu fiican yahay qur-aankuu ku jiri lahay laa haa-ulaa'i maca alqur'aan walaa maca asunna walaa maca ijmaaci almuslimiin waa zanaadiqa diinlaawayaal iska ah wey waayo qur-aanka axkaamtiisa ma aynan beeniyeen hadday sidaas yihiin arrintu marka maahan dagaal xadiidka keliya ku socdo ha u malayninina wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni fa rajulun wamra'ataani marka la leeyahay naagihii maxaa laba naag hal nin booskiis loo joojiyey naaga nimanka ka caqli badanaa jiro waa inkirayaan maxay u inkirayaan aayad qur-aan waayeen marka kuwaasi marka dad ahwaa'dooda ku socdo waaye qur-aan iyo sunno midna aan rabin marka rajmigu cumar marka waa tafarusay inay sidaas imaanayso waana dhacday ayb dadka qaarkood marka d dadka noocaano midda kale rajmigu kutubtii horena waa ku yaallay towreedku waa ku yaallay bal yahuuddii madiino joogtay towreedkii ay gacanta ku haayeen waa ku qornaay rajmigu ayb sidaasaan ka baqayaa ayuu yidhi marka warajmu fii kitaabillahi tacaalaa xaqun rajmigu ilaahay kitaabkiisa xukunkiisu xaq waaye calaa man zanaa qofkii zinaysto idaa uxsina haddii uu muxsan noqdo nikaax uu soo maro min alrijaali iyo wanisaai rag iyo dumarba idaa qaamat ilbayinatu hadday markhaatidu ooganto ow kaana alxabalu ama uur ou jiro aw ilictiraaf ama qofkii ou qirto isla markaasna uunan waalnayn laakiin mas'alada uurka madhabka shaafici bimujarad uur ma noqonayo haddaynan iyadu qiranin zinada uur keligiis waxba xad lagu oogi maayo waayo shubha jirto waxaa dhici karta markaa de in shubho loogu tegay in la qasbay oo la kufsaday waa dhici kartaa wamaa ilaa dalika ayb marka rajmigu xugun ahaan marka waa baaqi aayad ahaan laakiin waa la nasakhay oo tilaawatan in la aayad aqris ahaan waa loo nasakhay xugun ahaan laakiin waa joogaa fiiri saxaabada haddii qur-aankii ilaahay ay wax ku daraayaan aayaddii rajmiga oo xugunkeedu inuu baaqi yahay ay og yihiinay ku qori lahaayeen musxafka ma aynan ku qorin waayo waa wax aan musxafkii tilaawatan wax looga nasakhay diintoodu ma siinayso inay qur-aanka ku dhex qoraan taa marka waxaa dareemaya cadaalada saxaabada iyo diinta saxaabadu ay lahaayeen ayb halkaas marka wuxuu yihi wajumlatu xaddi zinaa zinada xadkeeda marka laysku soo xooriyo ana azaaniya zaanigu idaa kaana muxsanan hadduu yahay muxsan muxsan maxaa la dhahaa marka wa huwa aladi ijtamaca fiihi arbacatu awsaaf afar tilmaan qofkay ku kulanto waay alcaqlu maxaa baxaaya waalida junuun qof waalan muxsan ma ah ma la rajminayo mana la jeedlaayo qof waalan walbuluuqu qaangaar qaangaarna waxaa baxay ilmo walow ilmuhu hadduu doono nikaaxa soo maree muxsan ma ma noqonayo marnaba ayb waalxuriyatu xornimo addoona baxayo waalisaabatu binikaaxi saxiixi nikaax sax ah inuu ku asiibo haween uu ugu tago afartaas shardi ayaa ixsaanku uu leeyahay tilmaam haddii marka ninka inta lasoo qabto zino lagu qabto muxsan ma ahi uu yidhaahdo ninkiina lagu ogaayay inuu naag qabo markaa ma la dhahayaa maadaama uu naag qabo ma layska rajminayaa may hadduu yidhaahdo aniga naag waa qabaa caqad ahaan laakiin caqadkaas waxba uguma tegin naagtaas ma jimaacin uma tegin haddii uu yidhaahdo waa layska dayna waayo isaabadiyaa maqan alisaabatu binikaaxin fii nikaaxin saxiix ama binikaaxin saxiix laakiin waa hadday muxtamal ay tahay ninkii maalan laakiin haddaynan muxtamal ahayn naag ayuu qabaa ilmana waa u dhashay naagtii uma tegin cid ka yeelaysa malekaas nacan waayo shubha oo oo daciif ah waay midaas oo kale laakiin ilmo ma dhalin wuxuu leeyahay marka anuu naag weligay naagtaan ma jimaacin nikaax kuma nikaaxan waxba kuma jimaacin waa laga aqbalaa leanna xuduudda iyo ciqaa ciqaabta tudra'u bishubuhaat haddayba shubha iyo ixtimaal oy yimaadaan waa laga dhawaa waa layska daynaa la ciqaabi maayo qofka intaa qofkii laga helo faxadduhu rajmu musliman kaana ow dimiyan muslim ha ahaada ama gaal ha ahaado yiri markaan hadda shuruudan ka hadlayn alislaamu maan ma la dhihin laakiin xanafiyada islaamnimada shardinayaan ayaga jumhuurkuna ma shardinayaan waxaana u daliila nebiga ninkii yahuudiga ahaa iyo naagtii yahuudiyadda ahayd waa rajmiyey islaamna ma aynan ahayn marka ixsaanku masaladan looma shardiyo islaamnimo ayb haddii zaanigu uu yahay غayru muxsan shuruud aan baa laga waayey matalan waad fiirinaysaa marka haddii uu qaangaar ounan ahayn oo ilmo yar yahay ama inuu waalan yahay xad male kuwaas wax ciqaab ah oo lagu fulinayaa ma jiraan hadduu laakiin xor yahay caaqil uu yahay wax garanayo qaangaarna uu yahay laakiin nikaax uunan wax ku asiibin saxiix ah boqolka uu zinaysto oy sugnaato boqol karbaash iyo hal sano oo musaafurisa ayuu leeyahay ayb hadduu addoon yahayna konton ayaa lagu dhufanaa hadduu addoon yahay waa loo kala baraa oo waxaa noo imaan doonto fa idaa uxsinna facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab muxsanaadka waxa lagu ciqaabo nuskood ayay leeyihiin kuwa xorta ah rajmiga lama kala bari karo waxaa la kala baraayo marka waa boqolka karbaash addoon marka konton ayaa lagu dhufanaa in la musaafuriyana laba qowlaa ku jirto aduu masaa-ishaas uu halkan uga hadlay ayb meeshaa marka zinadii xadkeeda wuxuu noqday ama rajmi ama jaldi dadka iyaga marka axkaamta ilaahay ku tasarufayana oo dhahayo hadduu rajmi jiro ilaahay baaba ku hadli lahaayo qur-aan qur-aankuu ku jiri lahaa sunna sunna maxay tahay nacam mar haddii ilaahay nebigiisa wuxuu kusoo dejiyey qur-aan iyo sunno shaygan meeshuu ku sheegayana isagaa yaqaan adigu ilaahay ma xukuntid nin iska mudbir ah oo diintiisiiba ka tegaa tahay oo zandaqo iyo nifaaq uu ka buuxsamay inaad rabbi xukunto oo aada tiraahdid muxuu qur-aankiina ugu sheegi waaye sunnadiina loogu sheegayaa inaad tiraahdid cid kaa dhegaysanaysa male nacam waxa noocaasna shubhaba maba ahanba nacam waxaas oo kale rajmiguna afarta khulafaa uraashidiin waa sameeyeen bacda nebi madaahibta islaamkana waa wada qabaan waana mas'alo mujmacun calayha ah oo lagu ijmaacsan yahay ijmaaca muslimiintana waa xujo qofkii khilaafana yacnii waa loo goodiyey waman yushaaqiq irasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira gaalnimadiisana waxaa la yidhi ijmaac qadci ah hadduu khilaafo gaal u noqonaa shay qadciga ku sugnaaday ijmaacu hadduu danni yahayna ma gaal ma noqonayo halkaasuu joogaa marka dadkan masaa-ishii saxaabada ku ijmaaceen iska ag marayo dardaraayo yacnii ummadda uma ay dadka qaar u maleeyaan inay dad diin yaqaano ay yihiin kuwaa marka iyaga unbaa yacnii warkooda ayuu ka muuqdaa waxay yihiin inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaala inamaa wax kale ma ahane altawbatu towbada cala allaahi cinda allaahi ilaahay agtiisa xaal ay tahay liladiina kuwii ayaa iskale oy u sugnaatay yacmaluuna samaynayeen assuu'a xumaanta kuwa samaynayo bijahaalatin jahli xaal ay yihiin kuwii ku dheehan suma markaa dabadeed yatuubuuna soo noqonayeen min qariibin min zamanin waqti kasoo noqonaya xaggiisa waqtiga oo qariibin aada u dhow fa ulaa-ika kuwaadaas yatuubu llaahu alla waa ka towbad aqbalayaa calayhim korkooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman oo falsan walaysat itowbatu towbadu ma ahaanin liladiina kuwii uma ahaanin yacmaluuna samaynaysamaynayo asayi-aati xumaanyaalka xataa idaa goortii xadara uu yimaado axadahum midkood almowtu geerida ay u timaado qaala dhahayo inii aniga tubtu waan soo noqday oo allaan usoo noqday al-aana hadda walalladiina kuwiina towbada uma sugnaaninoo ma lahan yamuutuuna dhimanayaan walxaal hum iyaga oo kufaarun gaalo ah ulaa-ika kuwaadaas actadnaa waxaan u diyaarinay lahum iyaga cadaaban baan u diyaarinay cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo labadan aayadoodna towbadii baa looga hadlay maadaama zina la sheegay dembi kastoo fool xun xal ma leeyahay waa leeyahay xal waa laga towbad keeni karaa inamaa wax kale ma ahne atowbatu towbada cala allaahi ay cinda allaahi ilaahay agtiisa xaal ay ahaatay towbada alla agtiisa oo dhabta ah oo ilaahay ou aqbalayo liladiina kuwii ayaa iska leh yacmaluuna suu-a xumaanta samaynayeen bijahaalatin xaala kownihim dawii jahlin kuwa jahli u saaxiiba xaal ay yihiin macnuhu sidaas waay ama bijahaalatin masxuubiina iyagoo lala saaxiibsiiyey bijahaalatin lala saaxiibsiiyey jahli amaba inaad tidhaahdid bacda sababiye aada ka dhigtidoo yacmaluunadana aa ku tacallujisid oo aad tidhaahdid yacmaluuna suu-a xumaanta samaynayaan bijahaalatin bisababi jahaalatin jahli sababkii ku samaynayaan ayb marka ba-da marka musaaxabo waa laga dhigi karaa ba-dii ahayd marka waa la xaaleynaa sababiyaa laga dhigi karaa jahaaladanna maxaa laga wadaa qof kasta oo a'imadii salafka waxay yidhaahdeen qataada ajmaca asxaabu rasuuli llahi sal ll ly slam nebiga asxaabtiisu waxay ku ijmaaceen calaa ana kula maa cusiya bihi llaahu wax walboo ilaahay loogu caasiyo fa huwa jahaalatun camdan kaana aw lam yakun ama kas ha ahaato ama yaynan ahaanin wa kullu man casa allaha fa huwa jaahilun qof walboo ilaahay caasiyeyna waa jaahil xataa hadduu cilmi badan yahay xaaladaas oo macsida ku jiro jahli baa daboolaya waayo hadduu nuurulcilmi haddii qalbigiisu ku jiro ilaahay weynaantiisa u suuraysmi lahayd yani alla weynaantiisu suuraysa lahaa ayaan ujeedaa oo uu istixdaarsan lahaa cadamada alle iyo weynaanta alle markuu istixdaarsado hortiisa uu soo dhigana inuu ilaahaas weyn ou caasiyo ma ku dhacayo markaa un marka macsida mugdigeeda ayaa daboolaya walidaalika alla wuxuu leeyahay kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun macsidu iyadaa mugdi ah oo qalbiga madoobeynayso qalbiga markaa wax ma arkaayo diintuna ma ahan un masaa-il la xifdiyo iyo ma ahan keliya eh waa intii looga camal falo ee barakadeeda ayb marka xaaladda aan ilaahay caasinayno jahligaan uga sugannahay uma markaa dabadeed yatuubuuna towbad keenayeen oo soo noqonayeen min qariibin meel dhow ka soo noqonayeen marka min qariibin min zamanin qariibin waxay soo noqonayaan waqti dhow zamanka qariibkana maxaa laga wadaa waxaa lagu fasirayaa laba waa inta aynan saacadda calaamaadkeeda waaweyn intaynan imaanin amase inta aynan naftooda kalxamaha soo dhaafin oo aynan cadaabkii iyo qeybkii iyo inta aynan arkin qof kasta oo towbad keeno nafsadiisa kalxamaha intaynan soo dhaafin faqad taaba min qariibin meel dhow uu ka toobad keenay ayb marka qabla an yuxiita asuu-u bixasanaatihi waxaa kaloo la yidhaahdaa yacni inta uunan gaalnimo ku dhimanin ila markaasaa camalkii burayaaye waxaa kale oo ta loo badan yahay se waxay tahay intuu caafimaadka qabo naftiina kalxamaha aynan dhaafin oo xadiidkii nabiga wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam in allaha tacaalaa yaqbalu towbata alcabdi ilaahay addoonka towbadiisau aqbalaa maa lam yuqarqir intuusan dhuun yeerinin mar haddii nafta ay kalxamaha dhaafto dhuun yeeris ou galo ninkaa waa u dhammaatay towbo laga aqbalayaa ma jirto min qariibinna kama towbad keenin marka haddee naftu goormay baxayaa og lama oga kalxamaha goormay soo dhaafaysaa lama oga waxay ku filan tahay qofka dhaawac yar intuu gaaro isaga dhanba xaalatu qeybuuba inuu iska galo bis camalkii ninka hadduu qeybuubadaa ku dhinto camalkiisi waa xirmay towbada marka fursadeeda ma taswiif ma aqbalayso dib u dhig towbadu ma aqbalayso waayo adiga dhan baa mustaqbalkaaga iyo waqti aada dhimanaysaba aan ogeyn inaad marka shay towbada gadaal loo dhigo ma aha lixdan markaan gaaro konton markaan gaaro afartan markaan gaaro xoogaa markaan xanuunsado inaadanba xanuunsanina laga yaabaa mowtalfaj-adaan badatay oo qofka sidau u socdo maxaa ku dhacay waxbaa gurigaa ku dumay waxbaa ku gubtay xabadaa ku dhacday waxaas la leeyahay marka yacni towbadii subax walbo iyo habeen walba in ilaahay loo soo noqdo waana waajib towbada fa ulaa'ika kuwaadaas yatuubu llaahu ilaahay waa ka towbad aqbala calayhim korkooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman falsan marka kalxamaha inay nafta soo dhaafto yacnii inta aynan soo dhaafin towbada in la aqbalayo waxaa ku tusaayo wiilkii sakaraadka saarnaayo ee yahuudiga ahaa oo nebiga u khidmeey jiray waati nebigu waatuu soo booqday ee uu yidhi marka qul laa ilaaha ila allah aabbihiisuu fiiriyey aabbihii baa marka ku yidhi adic abalqaasim abulqaasim maqal oo adeec markaasuu yidhi laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah waana dhintay markaasuu nebigu yidhi alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar marka waxaa lagu xambaarayaa sakaraadka waa saarnaay laakiin kalxamaha ma dhaafin nafti hadday laakiin kalxamihii dhaafto malakulmowdkii iyo qeybkii ayaad arkaysaa markaas marka waxba ma tarayso falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-ow ba'sanaa iimaankoodu waxba uma anficin baaskeenna markay arkeen wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman falsan walaysat itowbatu towbadu ma ahaanin liladiina kuwii uma ahaanin yacmaluuna samaynayana sayi-aati xumaanyaalka xataa idaa xadara ilaa an xadara xataa idaa goortii xadara uu u yimaado axadahum midkood almowtu geeridii ay u timaado qaala yidhaahda markaa innii aniga tubtu waan soo noqday oo allaan usoo noqday alaana haddaan ilaahay usoo noqday kaas towbo ma laha ilaa geeridii baa timid walaladiina kuwii yamuutuuna dhimanayeen walxaal hum iyaga oo kufaarun gaala ana towbo ma laha waayo towbadu waa camal min alacmaal iimaanaana shardi u ah qofkaa marka gaalka ah ee isagoo gaala dhimanaya wax towba oo u jiraya ma laha waa inuu qabla intuunan arkin qeybka waxyaabaha intaanu arkin waa inuu ilaahay gaalnimada uga soo noqdaa kadib markaa towbadiisu saas unbay ku ansaa ulaa-ika kuwaadaas actadnaa lahum waxaanu u diyaarinay cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinayo yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisuu nisa'a karhaa aayaddanna ilaahay wuxuu uga warramayaa caado carabtii berigii qur-aanka uu soo degayay ay lahaan jirtay baa laga celina oo haweenka xuquuqdooda lagu duudsii jiray laguna dulmin jiray maantana ay dhici karto inay weli wax ka baaqi yihiin waxaa dhici jirtay qofka marka uu ninku markuu naag qabo oo ninkii uu dhinto naagtaas uu ka dhinto dadka ugu dhow wiilkiisa naag kale ay u dhashay ayaa naagtaas xaq ku lahaan jiray hadduu rabo isagaa iska guursa jiray haddii uu doonana guurkau ka celi jiray si maalka aynan hadduu doono isagaa guursa jiray si maalka ay u haysto haddii kalena maba aynan guuri jirin hadday doonaanna waa guurin jireen meherkana ayagaa iska qaadan jiray meherkeeda marka naagaha waa la kala dhexli jiray waqtigii hore oo naagtu markay dhimato ninkii qabay ee ka dhintay dadkiisaa dhexli jiray waxay dhaxlayaanna maal maahane hadda qofkii noolaabaa la dhaxlaa naagta iyadoo soo jeedoo nool ayaa la dhaxlayaa caadadaasaa marka la zuulinaa waxaa kaloo aayadda lagu macneeyaa oy ka hadlaysaa ninka naagta qabo inuu dhibo ou dhibo marka ay tiraahdo war iska kayfur waa i dhibtaye haye isfurahe marka inuu yidhaha keen meherkaagii dib u keen labadaba aayadda marka waa ka warramaysaa innaga lafteenna caadadaas waxaad moodaa inay wax un uga dambeeyaan dadkeena waayo naagtu marka laga dhinto ninka ka dhintay walaalkiis ama odayga ninka dhalay ayaa wiilashiisa midkou doono uga soo bixiyo markaas uu leeyahay hiblaayo kaale reerkaanaad ku dhex jirtay waxbaad ku heshay hadday maal leedahay weliba waa dhibsanayaan inay maalkeeda la baxdo oy kala dhex baxdo ninkan ayaan ku siinaya guurso hadday maya tiraahdana meeshaasaa colaadin looga bilaabaa laba meelba waa laga colaadinaa kuwa xoogaa diinta iyo cabsi ay ku jirto ama wax fahmaayo waxay leeyihiin humunkaaga naga qaadee naga tag ilmahana annagaa waxooda u haynayno shaqo kuma lihid adiga bax xataa ilmaheedii hadday kuwa qaangaara ku jiraan ma dhihi karto war maalkan ilmahan agoontaa maalkooda kuwaan la dhashay ee anigu aan dhalay ha u haayaan waa diidayaan xataa mayaa laleey adeeraa haynayn adeer yaa haynayn war maxay saan u dhacday ee iyadaa diiday in la dumaalo bilaahi calaykum waxaas dulmi sowmaan dad haddaynan diin iyo dad wax ka yaqaana aynan ahayn xataa dhexalkeeda maba siinayaan meeshaan marka dulmigaas iyo cadaalada cadaalad daridaas buu ilaahay dadka ka celinaa marka de waxa aayaadkan aan ka hadlayna haween ku saabsan shanigooda yaa diinka ilaahay uga naxariis badan marka haween bilaahi calaykum diinkii islaamkii hadda waxaa calaamad looga dhigay islaam marka la yidhaha kuwa naagaha cadaadiyo ayaa qalbiga soo gelaysa dadka qaar warse islaam ou naag u cadaadiyay waxyaabahan uba ka hadlaan iyo ka badanan marka dadka diinka ilaahay durayo qadarkooda ma dhaafayaan qadarkooda ma dhaafayaan waxaadna arkaysaa inay dad liitaba sidooda u yihiin qoys ahaan marka yacnii iyaga qoysaskoodii burbur iyo dhibaatay ku dambeeyaan caqliga xaggiisa dad noo noocan ma aada is leedahay kuwaan caqliga miyaa looga jiraa sharaf iyo malahan iyo karaamo maalintuu diinta duro ayaa sharaf ugu dambaysa waa aragnay marka hal maaha laba maaha saddex maaha u fiirso dadka diinka ilaahay duro ee meelaha isi soo dhigo nawciyadooda iyo taariikhdooda dib u raac ayb meel daran unbay ku dambeeyaan ayb marka aayaddan alla taas uga warramayaayo alla wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa yaxillu lakum idinma xalaal aha an tarisuu inaad dhaxashaan annisaaa haweenka inaad dhaxashaan karhan xaala kownihinna kaarihaatin kaar karhan kaarihaatin xaal ay yihiin iyagoo nacayo inaad dhaxashaan ood guurkeedii aada idinku la wareegtaan iyagoo dhibsanayo nacayo taa idiin xalaal ma aha walaa tacduluuhunna ha ka celinina inay guursadaan cidday doonaan litadhabuu maxaa uga celinaysaanna litadhabuu saa ula tagtaan bibacdi maa ama walaa tacduluuhunna ha ka celinina meherkoodii inaad siisaan litadhabuu saad ulayacni litadhabuu saa ula tagtaan bibacdi maa kii qaarkiis aataytumuuhunna aada siiseen ilaa an ya'tiina inay la imaanayaan ma ahane bifaaxishatin faaxisho faaxishada oo mubayinatin cad faaxishadaas cadna waa madaxtaag iyo nushuus markaas marka meherkii keena waa dhihi kartaan wacaashiruu la dhaqma hunna haweenkii la dhaqma bilmacruufi shay wanaagsan kula dhaqma oo sharciga iyo caqligaba ku wanaagsan fain karihtumuuhunna haddaad nacdaan haweenkaas fa casaa waxaa xaqiiq ah ama waxaa dhici kartaba an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay wayajcala allaahu alla uu ka yeelo fiihi fi lmakruuhi shayga la nacayo dha- dhexdiisa khayran khayr ou yeelo khayrka oo kahiiran aada u fara badan yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum idinma xalaal aha an tarisu nisaaa haweenka inaad dhaxashaan karhan kaarihaatin iyagoo nacayo inaad yacni guurkooda ninkiiaa ka dhintay walaalkii inuu dhaxlo oo ou haweenta nafteedaba inuu uga xaq badan yahay isaga sidaa inuu aamino ma aha ansaartu iyagu laasimay ka dhigi jireenba sidaas qurayshna waa iska fi waa iska bannaan tahay laasimna maahan ayay qabeen labadiiba marka maba xalaalba maba ahanba alla leeyahay marka ayb walaa tacduluuhunna khitaabkan laba meel ayuu ku kala wajahan yahay laba tafsiir baa ku jirto oo qoladii hore in lala hadlaayo oo dadka haweenka dhaxlo oo naagtii marka nin uu ka dhinto ninkaa dadkiisa ayaa waxaa la leeyahay war naagtan guur ha u diidinina idinku shaqo kuma lihidiin shaqo kuma lihidiin waayo dadkii owliyada u ahaayo nikaaxeeda lahay idinka maba ahanba nin idinka idinka dhashayaa qabay waana ka dhintay nafteedana iyadaa leh guurkeedana dadkeedaa leh idinka maba lihidiinba nacam waxaas iska dhaafa sidaas marka maxay u yeelayaan liya'khuduu maa cindahaa waxay haysato inay ka qaataan idaa maatat hadday dhimato guurkay ka celinayaan ka celinayaan markay iyada dhimato maalka iyagaa iska qaadanaya maxayna ka gelayaan ninkeennaa qabay tafsiirka labaad wuxuu leeyahay walaa tacduluuhunna waxaa lala hadlaya waa nimanka waxqabo iyagaa laleeyahay marka walaa tacduluuhunna haweenka idinku haddaydnan rabin inaad furtaan oy niman kale guursadaan ha ka celinina litadhabuu si aada u qaadataan ood ula tagtaan bibacdi maa kii wax ka mid a aataytumuuhunna aada siiseen meherki oo waa maxay marka wuxuu leeyahay haddii aada waa dhibayaa waa dhibayaa markay dhibkiisa ka sheegatana isfuro ayuu leeyahay keen wixii aan ku siiyey saas ha yeelinina waay marka haddii aadan meherkii keenin anna ma ku qabaayo ninna kuu dayn maayo ilaa an yaatiina inay la imaanayaan maahane bifaaxishatin faaxisho faaxishada oo mubayinatin cad madaxtaag hadday iyada xuquuqdii ninka gudan weyso waa la dhihi karaa war waa ku furayaa laakiin meherkiisii suurat lbaqaraanna kusoo marnay falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadat bih wacaashiruuhunna la dhaqma haweenkii bilmacruufi wanaag ku dhaqa si wanaagsan kula dhaqma macruufkii marka waa sida sharciga iyo caqliga iyo curfigaba ku wanaagsan ayb nebigana waa kii akbaru majmac sala allahu calayhi wasalam meel meeshii ugu weyneyd oo dad ay isugu imaanayeen xajatulwadaac maalintii carafa khudbadiisa haweenka waa kusoo qaaday taana waxay ku tusay haweenku meel muhiima inay alle iyo rasuul xaggooda inay meel muhiima ka joogeen oo la danayn la yacnii la dar yeelayey oo axkaamtooda laga hadli jiray carafo ayuu kusoo qaaday istawsuu binnisaa'i khayran nebigu wuxuu yidhi war haddaad rag tihiin haweenka khayr iskula dardaarma war haweenka halloo wanaag falo halloo ixsaan fala dhaha sidaas ayb fainakum akhadtumuuhuna fainakum akhadtum akhadtumuuhuna biamaanati illaah ammaanadii allaad ku qaadateen wastaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah farjigoodana waxaad ku banaysateen kelmaddii ilaahay fa inamaa huna cawaanin cindakum agtiina maxbuusay ku tahay haweenta reerkooday kasoo tagtay aday maxbuus ku taho gurigii kuu joogtaa marka fa inamaa huna cawaanin cindakum marka wanaag kula dhaqmo u naxariista wuxuu nebigu tilmaamay kan idinkugu khayr badan waa kan ehelkiisa u khayr badan oo u fiican waana khayrukum liahlii ayuu yidhi marka cishrada haweenka marka waa axaadiis badan baa kusoo aroortay oo imaamu nasaa-i wuxuu jamciyeyba cishrada axaadiisteeda meel gaaruu ku ururiyey kitaab ulcishra mujtamahana waa ku jiraa axaadiis yar sunanulkubrahana waa ku jiraan iyadoo marka axaadiis badan ba fain karihtumuuhunna haddaad nacdaan haweenkii ilaa hawaantii wax unbaa lagu dhibsan karaa facasaa waxaa xaqiiq ah ama dhow an takrahuu inaad nacdaan shay-an shay wayajcala allaahu alla ou yeelo fiihi shaygaas dhexdiisa khayran khayr khayrka oo kaiiran fara badan culimada waxay ku macneeyaan waladun saalix haweentii waxaa laga yaabaa dabcigeedu inuu xun yahay laakiin ilmo wanaagsan inuu ilaahay kaa siiyo iskaga sabar marka xadiidkii wuxuu ahaa inamaa khuliqna min dilacin acwaj waxaa laga abuuray feer qalloocdo in dahabta tuqiimuhaa haddaad doonto inaad toosisid kasartahaa waad jebini wain taragtahaa haddaad iskaga tagtana istamtacta bihaa wa fiiha cawaj waad ku intifaacsanaysaa iyada oo qallooc ou ku jiro feertaa marka haddaad toosi maagto waad jebini wa kasruhaa dalaaquhaa buu yiri nabi sal sl jebinteedana waa fureen kuwan marka iyaga feministayaalka waxay leeyihiin feer qalloocana laga abuuray naagaha meel looga dhacayay leeyihiin naagahan axadkii abuuraa idinka yaqaano idinku marka yacni waxaa ka wareeray fe cadaaladda iyo feerka yaa mugdi ka gashayba waxyaabahaas marka wax dheg jalaq loo siiya ma aha laakiin meelahan axkaamta inaan uga hadalna mar walba waxaa keenayso de mushkilo taagan fitno taagan ogaadana marka axkaamta sharciga in la duro xalay sidaan sheegayna waa gaalnimo nin duray in laga yeelo lagu adeecana waa gaalnimo iyadana waina shayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun ayb wain aradtum istibdaala zawji makaana zawji waaataytum ixdaahuna qinطaara wain aradtum haddaad doontaan istibdaala zawjin xaas ama haween aada qabtaan bedelashadeeda makaana zawjin zawj ama haween kale booskeed aada ku bedelataan inaad mid furtaan ood mid kale guursataan haddaad doontaan wa aataytum walxaal qad aataytum aada siiseenna midaas aad inaad ka tagtaan aad rabtaan ixdaahunna midoodna aada siiseen qinqaaran maal aada u fara badan aada siiseen ood meher uga dhigteen falaa ta'khuduu ha qaadanina minhu kaa xaggiisa shay-an waxba ha ka qaadanina qindaarkaas ata'khuduuna ma qaadanaysaan hu maalkaa faraha badan buhtaanan liajli buhtaanin been abuura dartees miyaad ku qaadanaysaan iyo wa ihman dembi dar miyaad ku qaadanaysaan mubiinan cad ama buhtaanan baahitiina xaal aad tihiin idinkoo been abuuranayo wa ihman waaahimiina xaal aad tihiin idinkoo dembaabayo mubiinan ihman dembi oo mubiinan cad wa kayfa waa yaabee sideebaa ta'khuduuna aa u qaadanaysaan hu maalkaas walxaal qad afdaa iyadoo uu gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale uu gaaray jirkooda biljimaaci galmo uu ku gaaray wa akhadna yacni ay qabteen minkum idinka xaggiinana ay qaateen haweenkii ay ka qaateen miithaaqan ballan ballanta oo qaliidan aada u adag aayaddii hore mar haddii la yidhi war haweenka walaa yani walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna ha ka qaadanina ilaa inay nushuuso tahay maahani mar haddii lasoo yidhi haddii aynan nushuuso ahayn oo adigii aada rabto inaad iska furto oo noloshii aada isla wadi weyseen iyadiina hadda naag madaxtaag ku jira ma aha marka haweenta inaad iska furtaan ayaa rabtaan markaas aada furaysaan meherkii dib ha uga qaadanina wax ka mid a xataa waayo meherkoo dhan iyadaa milkisay iyadaa iskale inaad ka qaadataanna waa dulmi marka saddex xaalad marka yacni laba xaalad waa xaalad aan laga qaadan karin iyo xaalad laga qaadan karo xaaladda laga qaadan karo waa goorma hadday la imaadaan madaxtaag xuquuqdii lagu lahaay ma gudanayso ifur bay ku leedahay adigiina waxbaa kaa baxay marka furiin iyo inuu maal kaa baxo iyo gurigiina inuu kaa dumo ma laysugu kaa daraayo waxaa kuu bannaan waxayga isii wixii lagu heshiiyey dhinacii kale mararka qaar furiinku waa iska bannaan yahay naagtii oo aan hadda dhib ka taagnayn xaggeeda ayaad adiga nolosha un la wadi weysay laakiin iyada xuquuqdeedii waa ka haysataa oo waa ku siinaya xuquuqdii aada ku lahayd waa ka helaysaa markaas oo aada rabto inaad furto waxaa lagu leeyahay markaa kama qaadan kartid hal waxna xaalad saddexaad waxay noqon kartaa hadday iska kaasayso fain dibna lakum minhu can shayin minhu fakuluuhu hanii'an marii'an soo maha iyada waa soo marna waatu nisaa saduqaatihina nexla ayb taana marka waa bannaan tahay wain aradtum haddii aada doontaan istibdaala zawjin haween bedelashadeeda inaad iska furtaan makaana zawjin ama haween bedel qaadashadeeda mid inaad guursataan makaana zawjin tu kale booskeeda midaad furaysaan wa aataytum walxaal qad aataytum aada siiseen jumladan marka jumla xaaliya waa laga dhigi karaa waawguna waaw waawlxaal ayuu noqonaa waxaa kaloo bannaan waawga caatif in laga dhigo jumlada shardiyadana lagu cadfo wain aradtum wa aataytum la dhaho walxaal qad aataytum aada siiseen ixdaahunna midood qindaaran maal aada u fara badan qindhaarku marka maal aada u badan waay meeshaan culimada waxay ka qaateen meherku inta ugu badan xad inuusan lahayn waayo maal badan aada siiseenaa la yidhi waana meher waxaa laga hadlaya waxaa dhacday oo la wariyaa aada u caan baxday cumar waqtigiisii ayaa cumar wuxuu damcay inuu meherka xad u sameeyo markaasuu wuxuu yidhi meerkii inuu xad u sameeyo ayuu doonay markaasi waxay ku yidhaahde haween baa marka aayaddan la istaagtay marka oo waxay tihi marka sideed xad ugu yeelaysaa meherka wallahu tacaala yaquulu wa aataytum ixdaahunna qindaara cumar waa ka laabtay wuxuu inuu sameeyo uu rabay markaasuu wuxuu yihi akhطa'a cumar wa asaabat imra'atun cumar waa gafay naagna waa asiibtay yii aq xaqu marka nin iyo naag iyo ma laha xaqu sidiisoo xaq u yahay qaar kalena meeshaas waxay u daliishadaan wax aynanba aayaddaba tusayn naaguhu inay nimanka la doodaan mar walba oo golayaasha nimanka lagula doodo golayaasha shuurada iyo inay ku jiraan iyo yay waxyaabahaas u daliishadaan mana tusayso qisadu waxay tusaysaa haween in tala fiican ay ka imaan karto qofka madaxda talooyinka markuu aruurinayo hadduu doono waxaa dhici karto haweentiisa inuu tala fiican ka maqlo markuu guriga yimaado oy taladii la fiicnaato oo uu dadkii u keeno oo u qaato taladii waa dhacdaa umusalama qisadeedana waabu daliil nebiga isagoo murugeysan oo dadkii amar ka qaada waayeen buu usoo galay markaasay tiri rasuul allow adiga tinta iska xeer xoolahana gowrac ayagaa kugu daysanayaan sidiibau yeelay waa yeeleen asxaabta marka macnuhu maaha haween tale lagama qaado karo naag lalama tashto sax maaha waxaana tale waa lala tasho karaa tale fiican waa sheegi kartaa laakiin guryahan ka bixinaa howl iyaga aan khilqadooda iyo wixii loogu talagalay iyo waxay ku fiicnaayeen ayaan ka bixinaa meel aynan ku fiicnaynaan geynaa waayo waxaan isku haysana ayb haddaad naagihii mid walba ay meeshaas uxusul duubto ilmaha yaa tarbiya fiican yaa soo saaraya dadka yaryar yaa odagiina hadduu ka tago naagtiina ay ama baarlamaan ka aaddo ama ay shaqo ka aaddo ilmahana loo dhiibo booyeyso loo dhiibo ilmahaas yaa tarbiyadooda waa dhumeen laa shaka balna jaariyaadka guryaha ka shaqeeya qaarkood iyagaaba tarbiya xun odagu markuu saas u dhaqaaqo habartiina dhaqaaqday musalsal hindi u shideed hadday dhumaan iyo hadday tuugan noqdaan maxaa ka gala iyada qofkii dhalay maahani mujtamacaadka ilmuhu ay haweenku haweenkii dhalay tarbiyeeyaan waa ka fiican yihiin sida badan kuwa booyasooyinka ay tarbiyeeyaan ama meelaha dhaykeerka iyo la geeyo oo yani waxaan ujeedaa meelaha xanaanada iyo la yskaga tuuro hadhow marka mujtamacu unbuu kusoo noqonaa falaa ta'khuduu ha qaadanina minhu maalkaa badan xaggiisa shay-an waxba ha ka qaadanina ata'khuduuna ma qaadanaysaan hu maalkii badnaa miyaad qaadanaysaan buhtaanan baahitiina xaal aad tihiin idinka oo been abuuranayo wa ihman wa aathimiina xaal aad tihiin idinkoo dembaabayo ihman dembi dembaabaya dembiga oo mubiinan cad wa kayfa sideebaad ta'khuduuna aa u qaadanaysaan hu maalkaa faraha badan ama ha yaraada ama ha badnaada maalkaa haweenkii aada siiseen walxaal qad afdaa iyadoo ou gaaray bacdukum qaarkiin ilaa bacdin qaarka kale jirkooda iyadoo idinkoo istaabtay biljimaaci aada isku taabateen marka afdaa ifdaagu waxay tahay jirka qofka inuu jirka kala gaaro kinaayo waayo marka ilaahay waa kinaayoonayaayo jimac baa loo jeedaa meherku marka dee jimaacaasuu ku waajiba ee meherku maku waajibayaa khalwada iyo taabashada iyo in laysku daaha inuu soo rogto iyo waxyaabahaas bimujarad dalika meher maku waajibaa khilaaf baa ku jira bacd almadaahib waxay leeyihin ninku hadduu naagta la khalwoodaba bis meherkii waa waajibay qaar hadduu mubaasharo ee la imaado waa naagtaas ninkan waa waa meherkii waa uga waajibayaan iyay dhahayaan qaar kalena jimaaca iyay ka fiirinayaan ayb ayb wa akhadnaa walxaal qad akhadnaa ay qaateen minkum idinka xaggiina miithaaqan ballan ballanta oo qaliidan adag ballantaas adag marka maxay tahay qaar waxay leeyihiin qowlu lwaliyi cinda alcaqdi zawajtukahaa calaa maa amara allahu tacaala min imsaakin bimacruufin ow tasriixin biixsaanin waaye miithaaqa adag kaas qaar waxay leeyihiin miithaaqa adag waxay tahay min imsaakin bimacruufin aw tasriixin biixsaanka alimsaaku bilmacruuf aw tasriixu biixsaan walxaal akhadnaa qad akhadnaa ay qaateen minkum idinka xaggiina mihaaqan ballan ballanta oo qaliidan aad u adeyg badan hada aakhiruhu allahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih